tiro badan oo dhalinyarada soomaalida ah ee ku cusub dalka switzerland ayaa sanadkan ka qalin jebiyey dugsiyada lagu barto xirfadaha lagu shaqaysto arrintan ayaa hoos u dhigtay shaqo la'aanta dalka switzerland ayaa dhalinyarada muhaajiriinta ah ee ku cusub waddankaasi waxa uu u fidiyaa barashada xirfadaha shaqo si ay u helaan fursado ay ku shaqaystaan qaar ka mida dhalinyarada soomaalida ah ee sanadkan ka qalin jebisay dugsiyada xirfadaha ayaa u waramay v o a bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa khadar cismaan xasan ku dhashay kuna barmaarmay degmada afwada soomaaliya haddana ku nool waddankai switzerland gaar ahaan gobolka suurikh xirfadda dhameeyey waa cook ama kuukhangishtelki afka qalaad lagu idhaahdo waxay ku qaadatay muddo laba sanaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay baa mahad iska leh ii suurtageliyey inaan maanta dhammaysto aad baan ugu faraxsanahay maantana waxaanu taaganahay inaan noqdo qof isku filnayaashiya gaadha oo nafsadiisa iyo dalkiisa dadkiisa hoomaareeya waxaana rajeynayaa inaanan halkaa ku joojinayn dadaalkayga halkaa kasii wado oon sii kordhiyo siina laba jibaaro ummadda soomaaliyeedna waxaan kula dardaarmayaa amaan ku dhiirigelinayaa inay qurbaha joogo waxaan ku dhiirigelinayaa inay dadaalkooda iyaguna halkaa kasii wadaan inay qurbaha aqoonba lagala tagaan inay aqoon kororsadaan si maanta ay dalkoodii dadkoodaba wax ugu qabtaan
ani magaceyga waxaa waaye axmed shaakir waxaan imaaday wadankan dhamaadka oo winterka laba kun iyo lix iyo toban waxaa ku dhashtay muqdisho waxa waaye wadankan markaa imaaday waxaan bartay luuqada jarmalka waxaan bartay ku dhameeya halkan dugsiga sare kadibna waxaan bilaabay mihinad oo oo lagu shaqaysto oo la baranayo oo laba sano laba sano soconayso business ahayd sida businesska looga shaqeeya iyo supermarketyada labadii sano markay ii dhamaatay waxaa ku daray laba sano kale oo oo ayadana aan mihinada aa soo baratana haddana aad si hoose haddana usii baranaysid labadaas sano oo kusii daray waxay iga dhamaan doontaa insha allah laba bil ama saddex bil kadib samarka sida qorshaysan insha allah markay iga dhamaato laba jidaa ii furnaan doonta oo ah in oo mihinada aan soo bartay anoo ku faraxsan inaan ku shaqaysto laakiin jidkaas waxaa igaga sii muhiimsan oo insha allah aaba rajeyna isbuucan neeska diiwaangeliyo afar sano iyo bar kale oo mihnada haddana hore usii soconayo oo waxay dhahaan waxbarashada heerka sare oo businesska h f wadankan ay ku dhahaan insha allah waxa waaye dhiirigelin badan waa haystaa oo oo dhinac walba haddii xagga familka noqoto iyo dad badan role model ah oo wadankan jooga oo soomaali ah oo ayagana hore wax u qabsaday oo jidka ay mareen jid fiican ah oo aan arkayno marka alxamdulilah aada ugu faraxsanahay nolosha meeshan oo swiiska jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka switzerland ayaa soo dhoweeyey dhalinyaradan cusub ee ka faa'iidaystay fursadaha ka jira waddankaasi sida uu faahfaahinayo mustaf xaaji goobdoon oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaaliyadda soomaalida soomaalida dalka switzerland ayaa waxaa muuqata inay sameynayaan horumar weyn switzerland oo ka mid ah waddamada yurubta dhexe ayaa waxuu kaga duman yahay waddamada kale soomaalida degan intooda badan waxay bartaa mihnado ay ku shaqaystaan oo xagga farsamada ah kuwa ayaana u saamaxay inay soomaalida ay noloshooda dabaraan iskuna filnaadaan halka qaarkoodna iminka ay ka baxayaan jaamacadihii dhallinyarada xilliyada ugu dambeeyey yimid ayaa waxay horumooda u noqdeen inay ku daydaan kuwii ka horreeyey kuwaasoo u saamaxay inay waddankan ay la qabsadaan waxna ka bartaan sanadkan wuxuu noqonayaa sanadka ugu badnaay ee dhallinyaro soomaaliyeed rag iyo dumar iskugu jira oo miinadaha waxbarashada dhammeeyey ay u soo shaqo tegi doonaan xarumaha kale xarumaha kale ee shaqooyinka jaaliyadda switzerland ayaa sanadkan aad u soo dhoweeyey horumarka ay sameeyeen iyo dadaalka dhallinyarada soomaaliyeed ee halkan degan switzerland waa ka duwan yahay waddamada kale mana jirto shaqo la-aan baaxad weyn oo haysata dhallinyarada taasna waxaa u saamaxay mihinadda waxbarasho ay kaga duwan tahay waddamada kale ee yurub